iyadoo lagu kalsoon waxay u soo diraysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim fulisda baarlamaanka koonfur galbeed aan dhihi kara ma jiraan waqti soonga la galay ilaa soonka yaamad oo horey laaqdirow lambeyntiisii disanka soomo waana weliba soonka oo weliba dabayaaqo ila nisnada waana baarlamaankii luqlo waana la dhiso iyo waa la fadee waana kuwiino dib adhiyay oo dib adhaha kala ma jiraan ilagaa soon bisi ah oo iyo maynadate ni walaa yar lam soonkaas wax ka xaq soo wax ka bilaha ka bilaw hadii alle isma bilad bilad bilad furuntu man shaa inasko iboon waa inta adas ku bilaawna baarlamaanka la dhisa sanadka waayahay waxaan ku weydiinayaa marka xildhibaanada markii hore tiradooda waa tii la xulay ee lagu sheegay inay yihiin konton iyo sagaal xubnood oo markii gobolada loo kala qaybiyay saddexda gobol marka waxaad ka warantaa beeluhu miyaana iyagu qaybsan waya beelaha ma qaybsanin waxaa loo qaybiyey hadda saddexda gobol baa loo qaybiyey laba gobolna waa la israaciyey laba hal gobolna gooniyaa loo gooyey iyo loo loo magacaabay lamadii gobol dhasaasiina waraaji oo ma qaybsan hani oo insheeg bada gobolkii guunida haayay shabeelada hoose haayay maraagadii oo deegaankaasa jiraan inay qaybsadaan haliuma ka dhex jiraan walku yaaba soonka ninka yaroona wal widan walku yaaba laakiin hate qabaa'ilidii oo labadan gobol haya kumid malaayad oo diigan haan iyo soon haan iyo xaafudo jawmiile hamar jiraan dhowrlan aan bahen hata may galna wal insheeg baad hata dhibaato kale kutiilintaana nahe obalin fadeedoona muddo gaabanaa gaadan doonto maayo wal dadka dheerada doonaan nahe haala jawmiile
baarlamaanada marka la dhiso maamul goboleedyada maalmihii dambe cabashadu beelaha wax caadi ay noqotay marka ma filaysaan inay cabasho imaan karto
maya horey baa lainku taladi taas haddii abasho imaan abasho koifadi walku taladi sahiyaasha oo afartigi ko hubnaade iyo qabaa'ilada sahiyaalka aan lahayn talada guud ahaan walku talageliy walku wada taladi wal dhibaatooyin aku tegi ma jiraan shaksiyaad kasta bilanka hadda u fadhiya mise hadii odaylahaan la dhiibsadaa hadii barlamaanhaan la dhiibsadaa hadii diiganhaan kale la dhiibsadaa asagu may adayna maad shahdi guud layna ka balamin laakiin waa khilaafa ku teeginaada doono mise waxayn una ku dareensana ma jiraan walaada mida walkhilaaliska lee langno lanruuro deegaanka degno oo mas-uulidka leho mise hayn deegaanka leho bar i beer i warka leho la qabin doonona ma jaro
oo ma waxay gaaraysaa reerkii war kule deegaanka uu degan yahaba xildhibaan oo helaya
maya deegaanka ogda qabiil qabiila lindegiyi qabaa'il oo xildhibaana hata aan lahayna yajare ogda yohana walsiya tiolin walsiyada qabaa'iladu ma way wada degaan laakiin meeluhu ay ku kala badan yihin marka haddii la yidhaahdo waa la idinka badaya sidaas darteed wax ma helaysaan soo muran cusub maaha
maya hadda qabaa'ilihii oo deegaanka degnayna xildhibaan lahayna xildhibaanka dadkii hore ku gadeeno dugduu federaalka anka ninka jarne waa walka tiigeliyay minisi oo badiyaarini ma loo badinaya ayagu marka maadaama aysan federaalka wax ku lahayn mise sida beelaha kale wax loo siina balankaada korme ka korsini maalintaas lingibsida maalinta nisko qaabkii lingibsida mudaasa hadbad doonta laga lin badiya iyo laga lin yaraya iyo lana hibal la siiyay intaasa lan la siiyay qadiis hibalhaan la siiyay mara kodo laakiin taasna habad doonta maalintii oo fadhiisanadii lin fadheedo ini la qiibsado baarlamaankii shaqsi kastaba qibaayo kastaba intii haka aadifadii lin fadheedo mise qaabka lin lingiibsidafadii lin fadheedo taas meelaha daas laakiin may go-aanka guud aha ini lagla qabiyaayo oo qabiyahan deegaanka bedelo malaaka leho deegaanka leho la qabiyo aan jarnayo shacbi guud ah tirada xildhibaanada guud ahaan ee koonfur galbeed waa konton iyo sagaal xubnood beelaha meesha saddexda gobol wada degana aad bay u badan yihiin marka ma lagu heshiiyey ama ma lasii diyaariyey qorshihii lagu xalin lahaa haddii dad ay qabaan
qorshaha ti oo guune ahoo la diyaariyey gabayl hibilhaan hayse gabayl hibnaha soilari ma jira laakiin may la diyaariyey ini abasho weyn han ku banaameliyeeda insheeg bada listaneeyo qabaa'ilada meelaha degan deegaanka ku degan oo xildhibaan ilahaale mise xildhibaan ay lahaanay inay qabna iyaga laka taladi taas taas shahdi guud saas waaye laakiin qabiilkii wale hadda idan doona madinada fadhada baado haddii la dhaho beel lama qadinayo tirada xildhibaanadu waa konton iyo sagaal keliya beeraha beelaha qaarna waxay ismoodaan in iyagu ay ka quwad weyn yihiin kuwa kale marka haddii la dhaho adigoo quwad weynaa qof kaa quwad yar lagula simaayo soo problem kale maaha
maya horta dhibkasayaasuuhirdhabaan hadii lakadhow dadkii kale walaanlahayna hatiibu hirdhabaan lahaynan iyoona walyaahelo kulayanaaya baniaadamka horta lagigalanlagabe holan qaban su badan ini dandaba mafilaw kabin bilaarino diga diigaanka tekino bilaaran ini hanun qaba mafilaw aden hatiibu kubii koro laakin ini oo khilaafaad iyo dhibaatooyin kale iyo isqabqabsi wiimiilan ku banee wadakashiga iyo duudway waayahay waxaan rabaa inaan kuweydiiyo mintaa ka duunaa dhinaca maamulada degmooyinka iyo sida loo magacaabayo marka oo kale iyo afgooyay dhowaan maamulka koonfur galbeed isbeddelo ku sameeya odayaashiinu sideed u aragtaan iyadoo beelaha qaar ay cabasho ka keeneen habkaasi
kolleytaas magacaawid way may aan hel saarana dawladda aan hel saaran odayaashii tashi yar oo haddii laku siiyo lakileima guud aan walaa xubnaha wal shaldhiyey hulida baarlamaanka odayaalka iyo aan awoodan lihin laakiin maamul magacaawid way aan hel saarana dawladda masne inse wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha iyo hay-adii quseyta kale oo magacaawid iyo quseyta laakiin odayaasha tashihaa haddii qabiilshii malaaga qabiilshii langlaha kubiyaw leero lankaas sakini kamikan ayroon leer lakuyaal laakiin magacaawida awoodaha dawladda federaalna dawladda koonfur galbeed soomaaliya awooda
talo ayaad ku leedihiin sida aad sheegtay magacaabista oo haddii laidinkala tashto waad ka tala bixinaysaan malaaqadii qaar ka mid ah dacwad ka keena oo sida wax loo magacaabay kasoo horjeestay so iyana go-aankooda ma laha
taas go-aan go-aan una malaaqaanagabno go-aanku dirime shaksiyaadu shaksiyaal way labis si kaasanaysa laakiin guud ahaan malaagada unumaynayaha oo saxinahin ini maamulka la dhiso itkasta meelo walkalahayti hadii lanki ansuga ansuga hadii laku bedelo laku bedelo maamulkana awoodisleey maamulka koonfur galbeed soomaaliya awoodanlaya iyo sahini lanki shaksaha oo abasho goonaan dhaba taasi sidaa usu qusaysa laakiin guud ahaan malaaga ma qusay waayahay taariikh rasmi ah oo haddii ramadaanka laga baxo ayaad sheegtay in xulis ay bilaabanayso taarikh rasmi oo dib u bilaabanayo ma noo sheegi kartaa haddii aan la idmo bele bele furuntumanshaa inaskoidoona waa inta haddaas ku bilaawna baarlamaanka la dhisa